waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim warqadda ugu horraysana bal dhankaaga noo soo qodo waa tahay falastiin dhammaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibe axmed muumin iyo dhammaanba reer axmed iyo aabe cabdi xaashi iyo adeer xasan xaashi eedo shamse xaashi iyo dhammaanba reer xaayow maxamed iyo xabiibo cabdi xaashi injineer maxamuud cabdi xaashi raaqiye cabdi xaashi doctor xasan cabdi xaashi xaliimo cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi iyo faadumo cabdi xaashi iyo saygeeda xaayow cabdi xaashi iyo waxay yidhaahdeen eedooyin farxiyo axmed iyo wiilo cabdulaahi iyo dheeh maxamed waxayna jeceliin inay taanid u daraan cabdul cabdi xaashi iyo waxay yidhaahdeen kaafiya xaaji ganay oo gabadh ugu dhalatay dalka isweden waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaan leenahay soo barbaar noqotay dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay markana warqadda xaggayga gacanteyda ugu horreysa ibraahim waxay naga soo gaartay cabdulaahi cumar aadan iyo xaaskiisa saytuun ciise maxamuud hooyo fakar shira kuluc iyo caruurteedii iyo nadiifo warsame caliyare awoowe bursadiid warsame caliyare iyo aadan warsame caliyare iyo waa awoowayaal dhammaan iyo ibraahim warsame caliyare iyo waxay yidhaahdeen aaba cumar aadan warsame iyo axmed cabdi warsame xareed cabdi warsame cabdul axmed warsame iyo bedel axmed warsame ibraahim bursadiid warsame iyo deeq cabdulaahi tiirsane iyo ayeye seynab warsamo caliyare iyo maxamed cumar aadan nimco cumar aadan hibo cumar aadan najiib cumar aadan cabdirasaaq faarax siyaad ifraax ibraahim warsame binti ibraahim warsame faadumo suleybaan xaaji daahir suleybaan xaaji maxamed suleybaan xaaji maama xaliimo maxamuud warsame bay yidhaahdeen iyo nasro shire kuluc iyo naseexo shire kuluc ibraahim shire kuluc galat shire kuluc waxay hambalyaha wada u marinayaan marwa boosteeye shire kuluc iyo seegeeda maxamuud ibraahim warsame oo arooskooda uu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka gel noqda kuwa isku waaraa ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim dhegeystayaashan heesta ugu horreysa ee aan falastiin usoo qabanayna waa sahwiga waxaa iigu wacan codkaaga iyo suuraddaada inta laysu soo sawiro salaantiiyo sheekadii kalgacalkeennii sugnaa hadday sahal moodayaan sifo hama iloobi karo waa codka macaan ee fanaanada nimco yaasiin raale nimco sharaf
sakubu imanayay inta samiri lahaw sardhada anigu oo ku jira ayuunbani salalayahayo saskiyo riyada igu badani sahwiga waxaa iigu wacan codkagiyo suuradii into la iisoo sawiro sallantiyo sheekadii kalgacalkee ni isugnaa hadday saxal moodayaani sifaha ma iloobi karo sifaha ma iloobi karo sideenoo kale cishqigu labada isugu sidka dad baa salliidoon la rabaa samaanta dhexdooda taale inay kala saydhiyaani miyuuse iga suulayaa jacaylkani kuu sidaa saa ku igu daran yaho si weyn baa layhayaa adaysan babada wadnuhu oo aad saaxiib la tahay sidriga ay kugu hayaanoy xusustaaduna sidaani sareedani kula jeclo samaanbani kula rabaaye sidaydoo kale ahaw sidaydoo kale ahaw wakhtiga salowgiisa iyo dunida saa waxaa ka jira sarreeyaanoo baryaha dhaqmo a wadana dharartay sanada warkaga sooryayo aniga soriga dhigaan suldarada waayahayo keliduyay kaa salsalin keliduyay kaa salsalin suldarada waayahayo keliduyay kaa salsalin keliduyay kaa salsalin
waa tahay sahwi iyo nimcayaasiin haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray reer cabdi goosaar iyo reer axmed farey iyo reer maxamed muuse iyo reer xaaji geel hore iyo waxay yidhahdeen cabdibishaar rooh iyo dhogtor cumar xaaji xasan iyo cabdiraxmaan yuusuf iyo injineer cabdirasaaq cali yunis iyo aamine xasan iyo abshir muuse nuuxow iyo farxiye aadan cali dhammaan dadkaas oo kala jooga jaralaksi jilibley goomarey bilaal biyo kulul shaaw buu'a qable iyo beledweyne iyo muqdisho waxay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan haadi sheekh yuusuf axmed iyo maryan cali oo arooskooda uu ka qabsoomay bay yidhahdeen tuulada gumaarey oo ka tirsan gobolka iiraan waxayna leeyihiin arooskiina aamiin ee bahedin kale si ubad qayr qaba warqadana waxay naga soo gaartay adeero bay yidhaahdeen maxamed xaaji ibraahim maxamed iyo hooye safiye maxamed xuseen iyo aaba cabdulaahi saleebaan warsame iyo hooye fadxiye xasan xeyd iyo hindiye cabdirashiid xaaji ibraahim cabdikariim maxamed xaaji ibraahim qadar maxamed xaaji ibraahim xamse maxamed xuseen shukri maxamed xuseen sacdiye maxamed xuseen maxamed cabdulaahi saleebaan hibe cali cabdi cabdisalaan jaamac warsame saleebaan muuse xaaji ibraahim abiikar xaamud xaaji ibraahim nimco xaamud amiin farxaan axmed maxamed iyo saxardiid xaashi ardaale dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda bay yidhaahdeen doctor yuusuf cabdirashiid xaaji ibraahim iyo boqoradda hiba cabdulaahi saleebaan oo meherkood uu ka dhacay degmada oo barre ee ka tirsan xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad qayrqaba kala hele aamiin ayaanu leenahay ibraahim dhankii heesaha falastiin haye lamaane isdiidan iyo jacaylkan layligaah inaan ku mintida libtiyo ka laabo midaan idhaahdo dhannaba kuma leylsaniye go-aan li'ida idacakuya golgooyadan doontay anaa
looyaan u tegay waa codka macaan ee xabiib xasan tuxow
codka degan ibraahim ya waxaan filayaa Inaad in seexataan dhegeystayaashana baqabaqaba.
ay ka helaan saa saa indhahaas ugu qabsan adigu laftaada adigu laftaada waa saasaad meel madaxa aan ugu ruxaysa xafiiska ahayn iyo stuudiyaha in lagu dhegeystay ku fiicnay taas haye saas bia markana warqadaa xigta bal noo soo qabo waxaan ka helay yoonis cabdiraxmaan cali iyo khaatim aadan cumar iyo yoonis xasan cabdi safiir iyo waxay yidhahdeen shawuul mursal ibraahim iyo ayeeyo ambiyo cali nuur iyo eedo xaniifo xuseen macalin iyo ayeeyo asmo xuseen iyo adeer cabdinaasir xuseen macalin adeer cabdishakuur xuseen macalin cabdiraxmaan xuseen macalin iyo maxamed cabdiraxmaan cabdikariin iyo abti cabdifataax cabdiraxmaan uska aamow iyo waxay yidhaahdeen shiine cabdiraxmaan iyo burhaan yuusuf cabdiraxmaan iyo qaasim cali yuusuf dharbaan iyo maxamed muxidiin macalin dhammaantoodna waxa ay joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay eh, taaniyad u diraan aabi maxamuud xuseen macalin iyo hooyo faadumo cabdiraxmaan macalin oo gabar ay ugu dhalatay gobolka baay deegaanka toos weyne waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey salma waxaana ay leeyihiin allah ka dhigtii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamin ayaan leenahay warqadan waa tahniyad aroos waxay naga soo gaartay hooye raaxo cilmi maxamed iyo aaba maxamed warsame cabdi iyo aaba maxamed mahdi faroole iyo hooye xamdi axmed cismaan abaaye ismahaan cali cilmi iyo sabiib maxamed mahdi iyo axmed cabdiraxmaan axmed cashare iyo maxamed cismaan ducaysane iyo sunni cabdirasaaq filfil cumar xuuti maxamed cabdulaahi maxamed xasan shukri xaaji cabdiqaadir iyo faysal xaayo dadkaasi waxay tahniyad hawada u marinayaan ismaaciil maxamed mahdi iyo gaclisadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen xamdi maxamed warsame oo ku aqalgalay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sideedii bishan aynu ku jirno waxay leeyihiin arooskiina aroos raaxale allah ka dhigo ubad kheyr qaban allah idinkala siiyaanu raacinaynaa aamiin aamiin ayaan leenahay waxaan dhegeystayaashan markaan u soo qabanaynaa ma waxaad isoo jirin markaan eelka jiifsado ee jihada lay dhigo sida jaawo geelo jiilaal abaar iyo jeel iyo haraad helay xalay jalaladkaygii jaarkaa ku tuuso kaa jiifi waaye adiguna ma joogtide waa codka macaan ee banaxariista jannaha ka warqabaya maxamed saliid sida jaawageelo jilaal abaariyo jeeliyo haraad helay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado ee ah, ee jahaada lay dhigo ee ah, ee jahaada lay dhigo sida jibiinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexii gudnaayo sida jibiinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexii gudnaayo jidhamu biyoobeen wahu jalow kaaleeyay kaaji kaaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaani ka jiibsado ee ah, ee jahaada lay dhigo ee ah, ee jahaada lay dhigo dheeriyo soo jiidhay buraha jirjirada u dhacayo sidiyaan jidi dheeriyo soo jiidhay buraha jirjirada u dhacayo jilba dhiigu igaday jacaylkuna ku daydayay kaji kaji fiwaayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiifsado Eh, ah, ijaada laydhigo Eh, ah, ijaada laydhigo jiqijiiq maariidliyo jilbiskiyo abeesada sidii aan ku joogsaday jiqijiiq maariidliyo jilbiskiyo abeesada sidii aan ku joogsaday kala buuday jaantii jiradigu abuurto
meeshaan ibraahim haddii darisku kaa seexan waayo waxaa la isku wacayaa boolis soo ma
waxay ku xihan tahay xaaladda ku suganta haddaad xanuunsan tahay waa tahay dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno waxaa dhambaalkan aan ka helay aabe siciid xaaji alifle iyo hooyo zahra cali xaaji iyo reer aadan ciise iyo hooyo xabiibo cali xaashi mukhtaar aadan ciise iyo maxamed aadan ciise iyo jamiilo aadan ciise iyo hindi cumar ciise iyo zahre aadan ciise cabdixakiin aadan ciise iyo fuuziye aadan ciise iyo shukri aadan ciise iyo khaalid aadan ciise iyo dhammaanba waxa ay yidhahdeen carruurtooda waxay kala joogaan sacuudiga kenya maraykanka sweden finland iyo soomaaliya waxayna hambalyo u dirayaan mursal aadan ciise iyo xaawo siciid xaaji alifle oo arooskoodu uu ka dhacay stockholm sweden waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin isku waara ubad kheyr qaban ee bahda kala siiyo aamin ayalanhanaguna warqadanna waxay naga soo gaartay marka hore bay leeyihin waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waanu idinka qaadnay mid taa lamid aan hawada idiin soo marinaynaa waxaa ku bilaabanaya maxamuud cabdulaahi maxamed najaad la yidhaahday axmed daahir axmed iskimos iyo nuur buule maxamed iyo xasan jaamac warsame daandhiil iyo daahir maxamed cali iyo maxamed bare jaamac daa'uud maxamed cali guumow la yidhaahda iyo xaashi aadan maxamed kooreeye iyo maxamed cabdi siciid turkish iyo cumar cabdi jamaal cabdulle iyo maxamed cabdicasiis shire soomaali maxamed aadan maxamed yaabana la yidhaahda iyo qubano faarax cabdi iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo cabdi hodan maxamuud sheekeeye iyo cukaash xasan cismaan iyo cabdinaasir shire barre iyo cumar cabduqaadir jaamac cabdiraxmaan cabduqaadir iyo ibraahim maxamed yarow iyo cumar cabdijamaal cabdulle dhammaan dadkaas waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan lamaanaha kale ah doctor aadan maxamed calasow booban iyo ditoreysa seynab jabriil afraxow oo gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada hodan xaafadda k p b waxaana loo bixiyey gabadhaasi ibtisaam aadan maxamed calasow ducaduna waxay yidhaahdeen waa caashe iyo ibraahim marka ibraahim bal ducada bilow waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeedaba anfacda maanta waxaa nugu wareerisay heese hal hal ah bal heese lamaana aan soo qabanno haye
codadka macaane ee saalax qaasim iyo qatra daahir heestu waa tee maxaan kaa dhur sugay inaan dhaayaha kusaaroon ku dheehdo doonay maxaan kuu dhabar adeegoon habeennimo kugu dhadhabay dhuuntiyo laabta aan kaa dhex baaray maxaan kaa dhuuntay dhuuntoon intaan dhaba kaaga leexday shanta dhaban qabsaday maxaynu isdhaafna dhaafnoo xaggaaga layga dhirbaaxay dhimbilo dhimbilo aan ku yeeshay
waa hagaaga codadkii katro daahir iyo saalax qaasim naaji haddaan intaas kaga gudubno waxaa noo baaqaya oo dhambaalkooda ku bilaabay daadiyaasha barnaamijka hambaryada heesaa waanu idin salaamin annaguna waanu idinka guddoonnay cabdilatiif barre aadan cabdiraxmaan barre aadan iyo cabdinuur barre aadan iyo aabe barre aadan iyo hooyo xaawo wariir iyo waxay yidhahdeen abdi xuseen wariir iyo abshir aadan maxamed iyo aadan maxamed sheekh iyo caqiil cabdulaahi shanqalow iyo cabdifataax maxamed xasan waxayna hambali u dirayaan maxamed xuseen wariir iyo waxay yidhaahdeen faadumo cali xasan oo wiilu ugu dhashay tuulada qondhood waa degmada bardaale gobolka baay waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdilatiif maxamed waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaya cabdilatiif soo weynaa soo barbaar noqo kii waalidka anfaca warqadda markana dhankayga ugu dambaysa waxay naga soo gaarta aabe muxiidiin sheikh iyo hooyo faadumo maxamuud maalin iyo sayid muxiidiin sheikh xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi muxiidiin sheikh muftaax muxiidiin sheikh iyo odageeda iyo caruurteeda iyo cabdiqaadir muxiidiin sheikh iyo muuse cabdiraxmaan afrika iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiqaadir sheekh shariif xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed nuur cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hinde sheekh shariif odageeda iyo caruurteeda iyo ibraahim cismaan sheikh xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo nimco mukhtaar sheikh iyo odageeda iyo caruurteeda iyo caasho shariif odageeda iyo caruurteeda iyo cilmi cumar yuusuf iyo shamso maxamed maalin iyo ruqyo maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda iyo raxmo maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda xabiibo maxamed maalin odageeda iyo caruurteeda cali maxamed maalin xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi xuseen maxamuud cabdirashiid xaaji cabdulle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo deeqa xaaji cabdulle odageeda iyo caruurteeda dhammaan reer sheekh shooblow iyo reer maxamed maalin iyo reer xaaji cabdulle oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad aroos gaarsiinayaan arooskii aroosadda farta iyo faraantiga bay yidhaahdeen waa cismaan xaaji cabdulle iyo marwadiisa qaaliga caasho muxiidiin sheikh oo arooskood uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi waxay leeyihiin isku waaro ubad qayrqaba kale hela aamiin ayaanu leenahay heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaashan aan usoo qabaninano waa riyadii xalay baan rumaysto goor aan raadka aagi helay baan ayaan reer kale ku bayro horaan iska soo rogo goor aan u riyaaqay aragga ayaa ruux albaabka soo tumay kubkub sheekadu barriya ahayd waa codka macaan ee fannaanad da'yar ee weliba fannaan uu dhalay waa ayo kiin jaamac yar heestaasi ayaana gebagabo u ah barnaamijkeennii hambaliyada iyo heesaha waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan oo idinlah sida iyo nabadgelyo
Had not